wararka ka imaanaya degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidanka amisom ay halkaasi ku dileen afar ruux oo shacab ah kadib markii ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dadkaasi shacabka ah oo loo yaqaana sasuuki afarta ruux ee ciidanka amisom ay dilka u geysteen ayaa la sheegay inay kala yihiin laba nin oo ganacsato ah oo ku noolaa magaalada buulamareer oo lagu kala magacaabi jiray daa'uud iyo maxamuud macalin qof waayeela iyo sidoo kale gabaray ayay u tahay qaar ka mida dadka ehelka la ahaa afarta ruux ee lagu dilay maga bulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa u sheegay kulmiye in gaariga ay kasoo raaceen dadkaasi buulamareer oo muqdisho ay kusoo joodeen lagalana degay islamarkaana lagu dilay magaalada buulamareer goob aan sidaasi oga fogeyn waxaa maanta ka dhacay magaalada buulamareer banaanbax looga soo horjeedo ciidanka amisom ee dadka shacabka halkaasi ku dilay dhinaca amisomna weli kama aysan hadlin qaar ka mida dadka banaanbaxa dhigayay ee magaalada buulamareer sidoo kalena qayb ka ahaa dadkii u tegay dadkaasi ciidanka amisom ay dileen ayaa idaacadda kulmiye la hadlay waa berigii waxaa ka dhacay xilli waa berigi xilligii dadka ay baabuurta ay baxayeen oo dhinacaasi magaalada xamar u baxayeen markii golweynii buuri meel udhexaysa gaaladii xalay inta gudubtay ayay dadkii u gashay afar qof oo shacaba laba dumara iyo laba raga ayay halkaas ku dileen si arxam daraana waa u dileen halkaasay baabuurkani iyo dadkii ku shaqshaqeen kolay dabu meesha meydka ayaan u tagnay markaan aragnay laba qofna laba qof oo laba dega ahan labana meesha lagu dilay oo dhulkaa ugu tagna galgabadkoodii iyo caradii kabacdiina waa rasteeyeen waa iskor saareen afarta qof waxay kala ahaayeen laba nin waxay ahaayeen qaraabo oo laba nin oo ganacsato ah oo magaalada degan ahaayeen magacyadooda ha nin waxaa la yidhahaa daauud ninna waxaa la yidhaahaa nin daauudale ninna waxaa la yidhaahaa maxamuud macalin haweenka waxay ahayd duqwaayeela iyo gabar yaro ayay u tahay way xamar u wada oo dhaqtar ah buulamareer adeer waxaa ka dhacay afar qofaa lagu dilay oo dad shacaba ah laba nin oo ganacsatayaala iyo nin ganacsadaha hooyadiis iyo gabar u dhalay ayaa lagu dilay gaaladaana dishay qolada amisomkaa disho xerada buulamareed ayay saaka barqadii magaalada ka baxeen markay ka baxeenna iyagoo wadada socda heleen waana dideen maxaa gaarigiibu waa gubeen gaarigii inta ka dejiyeen oo dhulka geeyeen banaanbaxa ka dhacay taageeraa la gubay magaalada dhan waa xiran tahay hal albaabo hadda furan lama arko hadda magaaladu afarteeda gees waa xiran tahay dadka shacabka maya weli wax khasaaraha kama dhicin banaanbax xaaladeedu waa qasan tahay meel xilbeed maraysa magaaladu waa aad xanaasadeedu u kacsan tahay maanta ha yeeshee ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada amisom ay dilaan dad shacab ah iyadoona bartamihii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka aynu kasoo gudubnay ay dad shacaba ku dileen deegaanka halgan iyo sidoo kale magaalada marka